بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad labaatan askari oo yuhuud ah oo dhimashay dhaawac ku noqday howlgal kooxaha muqaawamada filistiin ay ka fuliyeen deegaanka beytuxaanuun ee magaalada khaza maalin adag oo u soo galay dadka sahaynada ah iyagoo dalbanaya heshiis lala galo muqaawamada in ka badan boqol ruux oo amerikaan ah oo ku dhintay daadad ku dhuftay gobolka texas iyo tobannaan ruux oo nolosha lagu laayahay dowladda yukrain oo ku dhawaaqday howlgal ka dhan ah xarumaha laga hago diyaaradaha daroniska ee ciidanka ruushka maraykanka oo gudaha dhulka yuhuudda ixtilaalka ay ku haysato ka hirgeliyey xarumo militari oo ku kacaya malaayiin dollar iyo dukumiintiyo sir ah oo la helay oo arrintaasi muujinaya maxay yihiin shanta caqabadood ee dabka ku sii shidaya dagaalka suudaan islamarkaana sababaya inuu muddo fog socdo maxaan ka naqaanaa dalalka ugu badan ee qaaradda afrika ee soo saara almaasta maxayse tahay sababta dhiigga ugu badan oo ugu daato soo saarista maadadaasi qaaliga ah qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى waa hagaag waa maalinimo talaada ah oo ay taariikhdu ku began tahay saddexi tobanka muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kooxaha muqaawamada filistiin ayaa deegaanka beytaxaanuun ee magaalada khaza waxay ka fuliyeen howlgal khasaare xooggan lagu gaarsiiyey askarta sahaynada taasoo rucbi xooggan ku dhex abuurtay dadka yuhuudda ah askar ka tirsan ciidanka yuhuudda oo watay gaadiid gaashaaman islamarkaana doonayay inay qarxiyaan guryo ay leeyihiin dad falastiiniyiin ah iyo muqaawamadu waxay la beegsadeen howlgal ka min ah oo dhowr nuuc ka koobnaa katiibada la beegsaday ayaana loo yaqaanaa nadxaas yahuudda waxayna taabacsaneed ururka loo yaqaano kafiir qaraxa oo ahaa mid aad u xogan ayaa lasoo warinayaa inuu haleelay askarta oo ay xilligaasi farsamaynayeen robood ay ku doonayeen inay ku qarxiyaan guryaha falastiiniyiinta ah oo laga soo buuxiyey maadooyin aad u qarxa taasoo kooxaha muqaawamada ka dhigtay mid geystay khasaare aad u xogan qaraxyada ayaa laga maqlay magaalada bi'ru sabca ee dhulka filistiin ee xoogga lagu haysto waxaana goobta durba soo gaaray askar gurmad ah balse muqaawamadu iyaguna waxa ay u diyaariyeen weerar kale oo ka min ah qaraxyo aad u xogan ayaana lala beegsaday arrintaasna waxay sabab u noqotay in la hakiyo howlgalkii gurmadka saacado kadib ciidanka yuhuudda ayaa soo gaaray goobta iyadoo in muddo ah la baadigoobayay askarta la beegsaday kuwaasoo ugu dambayntii la helay hilbahooda oo keliya kadib markii ay qaraxyadu si aad ah u jarjareen warbaahinta sahaynada waxay dhankeeda ay sheegtay in qaraxyadu ay gaarayeen ilaa afar sidoo kalena la maqlayay rasaas toos ah oo ay furayeen dagaalyahanada falastiiniyiinta ah kooxaha muqaawamada filistiin ayaa sheegtay mas-uuliyadda howlgalkan abuu cubayda ayaa war uu ku soo qoray bartiisa telegram waxa uu ku sheegay in howlgalkan uu ka tarjumayo halyeynimada muqaawamadooda isagoo ballan ku qaaday inay sii wadi doonaan howlgalladan oo aysan joojin doonin wuxuuna intaa ku daray in dagaalka lagu dhiigbixinayo ciidanka sahaynada ee ka socda waqooyiga ilaa koonfurta qidaaca uu maalin kasta joogto noqon doono ilaa yahuuddu ay isaga baxayaan carrada ghaza ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu ayaa ka hadlay dhacdadan waxa uuna sheegay in saaka ay u ahayd subax culus waxa uuna sheegay in askarta la beegsaday ay dhinteen iyagoo xaqiijinaya ahdaaftii dagaalka uu u qaaday oo ah inuu soo xureeyo maxaabiistii laga qabtay toddobadii oktoobar sawir lagu faafiyey mareegaha internetka ayaa muujinayay netanyahu oo wejigiisa carro xooggani ay ka muuqato kadib markii isaga oo ku sugan aqalka cad la soo gaarsiiyey khabarka dilka askartiisa taas oo sababtay isku dhexyaac xoogan iyo inuu xakamay waayo caradiisa howlgalkan muqaawamadu ay ka fuliyeen deegaanka baytuxanuun ayaa mar kale dadka yuhuudda ah xasuustooda dib ugu soo celiyey in la gaaro heshiis xabad joojineed islamarkaana kooxaha muqaawamada filistiin lala heshiiyo xalka keliya ee lagu soo gebagabayn karana dagaalka khaza uu yahay dhiigga wiilashoodana lagu badbaadin karo نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suibaad baad u mahadsan tahay ugu horrayntii waxaan xubinta maanta ku bilaabaynaa waa maxay howlgalka qarsoodida ah ee ay ukrain bilowday kaasoo ay ku bartilmaameedsanayso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo qaar ka mid ah duuliyaasha ruushka warbixin lagu daabacay wargeyska libarisian ee ka soo baxa dalka faransiiska ayaa lagu sheegayaa in taliska sirdoon ee militariga ukrain uu bilaabay howlgal qarsoodi ah oo uu ciwaan uga dhigay drone outside waxauna soo bilowday bishii lasoo dhaafay ee juun howlgalkan ayay xukuumadda kiyef sheegaysaa in ay doonaysa in ay ku bartilmaameedsato islamarkaana ay ku burburiso dhammaan ciidamada ruushka ee adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska kuwaasoo ku sugan aagga dagaalka zabarojiya ee koonfur bari ukrain sida lagu sheegayo xogta joornaalka howlgalkan ayaa la fuliyey muddo soddon maalmood ah iyadoo ujeeddada ugu weyna ay ahayd in la dilo oo nafta la dhaafiya ilaa sagaashan duuliye oo u dhashay dalka ruushka islamarkaana dhulka lasoo dhiga oo la burburiyo diyaarado fara badan oo ay leedahay xukuumadda moscow kuwaasoo ah nuuca droniska xogta jiriirada oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in markii ay dowladda ukrain bilowday howlgalkan ay dhaqaajisay cutubyo kala duwan oo ciidankeeda oo ay ku jiraan kuwa buuraha ee huwan magaca boqol iyo siddeed iyo labaatan iyo cutubka loogu magacdaray difaaca deegaanada sirdoonka ukrain ayaana sheegay in afartan iyo laba ka mid ah sagaashankii duuliye ee ay doonaysay in nafta ay dhaafiso ay ku dishay muddadii uu socday howlgalkan waxaana intaasi sii dheer ayay tiri in ay hayaan muuqaallo iyo codad caddeynaya burburka ay u geysteen saldhigyada ruushka ee ku yaalla zabarojiya si kastaba ahaatee howlgalka dron outside ayay warbixintu sheegaysaa in ruushku uusan ka hor istaagin in uu fuliyo weeraro waaweyn kuwaasoo uu ku bartilmaameedsanayo gudaha caasimadda ukrain iyo goobo kale oo muhiim ah waxaana xusid mudan in laba maalmood ka hor ay xukuumadda moscow qaaday mid ka mid ah weeraradeedii ugu culsaa oo ay u adeegsatay ilaa shan boqol iyo konton gantaal iyo daroonisyo dagaal waxaana ka dhashay sida warbaahintuba ay soo tabinaysay khasaare xoogan oo gaaray xukuumadda kiyef gunaanadkiina waxay howlgalkan warbixintu ku tilmaamaysaa in uu yahay mid istaraatiijiyadeed oo ay ukrain doonaysay in ay ku cadaadiso howlgallada ruushka balse uma muuqata mid dabri karta xukuumadda moscow sidaba laga dheehan karo saaxada dagaalka ayaa lagu yidhi gunaanadkii warbixinta libarisian maraykanka oo ka hirgelinaya gudaha dhulka yuhuudda xarumo militari oo malaayiin dollar ku fadhiya iyo dhanka xukuumadda washington oo laga helay dukumidiyo sir ah warbixin lagu daabacay wargeyska haritis ee ka soo baxa deegaanada yuhuudda ayaa lagu shaaciyey in maraykanku uu gudaha maamulka gumaystaha yuhuudda ka dhisayo xarumo ciidan oo cusub kuwaasoo ku kacaya malaayiin dollar qarashka intan la eg ayaana laga jarayaa gargaarkii militari ee sannadlaha ahaa ee uu maraykanku sii jiray xukuumadda isugu yeertay israa'il sida laga soo xigtay dukumindiye rasmi ah oo laga helay dhanka taliska injineerada ciidanka maraykanka lacagta mashruucan lagu maalgelinaya ayaa laga jarayaa saddex dhibic sideed bilyan oo dollar oo si sannadla ah maraykanku uu u siiyo maamulka gumaystaha yuhuudda goobaha la dhisi doono waxaa ka mid ah ayay warbixintu leedahay saldhig cusub oo loogu talagalay ciidanka badda yuhuudda xarumo cusub oo sidoo kale loogu talagalay diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa shidaalka ku siiya hawada sare iyo mashruuc casriyeysan oo ku saabsan dayactirka gaadiidka dagaalka iyo dhismaha saldhig cusub oo loogu talagalay cutubka saddex iyo tobanaad ee maamulka gumaystaha yuhuudda qaar ka mid ah mashaariicdan inta dhismahoodu uu socdo ayaana la huwiyey magacyo ay ka mid yihiin taama soddon iyo siddeed iyo taama konton iyo siddeed wargeyska warbixintiisa oo sii socota ayaa sheegaysa in dukumentiyada laga helay dhanka injineerada maraykanka aysan si fiican u faahfaahin goobaha laga dhisaya xarumahan militari iyagoona adeegsanaya raggan magacyo sir ah waana xitaa kuwa diiday in ay shaaciyaan shirkadaha ka qayb qaadanaya dhismaha xarumahan militari ee la doonaya in laga yegleelo gudaha deegaanada yuhuudda sidoo kale mashruucyada xukuumadda washington ay doonaysay in ay ka hirgeliso dhulalka ixtilaalku ay sahaynada ku haystaan waxaa ka mid ah dhisidda baqaar lagu keediyo hubka iyo walxaha qarxa kaasoo la doonaya in laga yegleelo gudaha saldhigga hadsor waxaana ku bixi doonta adduun lacageed oo gaaraya ilaa boqol milyan waxaa sidoo kale meesha aanan ka marnayn maraykankuna uu doonayaa in uu dhiso kayd u gaar ah ilaa labaiyo toban diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaca ah islamarkaana maamulka gumaystaha yuhuudda ugu fadhiya qiimo sare waxaana xaruntan iyadana laga dhisi doonaa gudaha saldhigga telnof qiimo ahaanna waxaa ku kacaysa ayay warbixintu leedahay lacag gaaraysa ilaa laba boqol iyo konton milyan oo dollarka maraykanka ah mashaariicdan iyo kuwo kale oo fara badan ayay warbixintu sheegaysaa in maraykanku uu doonayo in gudaha deegaanada yuhuudda uu ka dhiso weliba muddo kooban tani ma ahan markii uu ugu horreysay maraykanku uu dhiso xarumo sir ah oo militari kuwaasuu doonaya in ay ka howlgalaan ciidanka gumaystaha yuhuudda sanadkii laba kun labaiyo toban isla wargeyskan hartis waxa uu daabacay warbixin ku saabsan mashruuca sayt sagaal boqol koo iyo toban oo ah xarun militari oo dhulka hoostiisa laga dhisay loona qorsheeyey in ay adeegsadaan ciidamada cirka maamulka gumaystaha yuhuudda mashruucan cusubna waxa uu mar kale muujinayaa ayay warbixintu leedahay xiriirka sii xoogeysanaya ee istaraatiijiga ah ee u dhexeeya maamulka gumaystaha yuhuudda iyo xukuumadda washington maxay yihiin shanta caqabadood ee dabka kusii shidaya dagaalka suudaan ee socda muddada fog warbixin lagu daabacay wargeysyo ay ka mid yihiin the stratis times ayaa lagu sheegayaa in dagaalka suudaan ee soo bilowday tan iyo abriil laba kun saddex iyo labaatan uu sii huraya marba marka ka dambeysa waxaana jira caqabado badan oo waaweyn kuwaasoo hortaagay in si deg deg ah ay ku soo afmeeranto colaadan lagu hilboobay waxaana ka mid ah shantan kow taageerada dibadda ah ee ay helayaan labada dhinac ee uu loolanku ka dhexeeyo dowladda suudaan iyo kooxda r s f ayaa si joogto ah u helaya taageero hub iyo mid dhaqaale maleeshiyaadka janjawiidka oo kale waxaa si buuxa u garab taagan dowladda imaaraadka carabta iyadoona dhan weliba ka saacidaysa islamarkaana dab ku sii shidaysa xiisadda ka taagan gudaha waddanka suudaan dhinaca kale waa milatariga suudaan ee dowlada ay ka mid yihiin masar sacuudiga iiraan iyo ruushka ayaa la garab taagan wax weliba sida saanada ciidan iyo mid dhaqaalaba waxaana middan keentay in ay sii kala fogaadaan labada daraf ee uu hardanku ka dhexeeya tan iyo sannaddii laba kun saddex iyo labaatan isku qabsiga xukunka iyo isku tanaasul la'aanta ayay qodobka labaad ka dhigaysaa warbixintu in ay tahay mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee uu la soo afmeermi la'yahay dagaalka ka socda suudaan dhinacyadu waa kuwo isku waafaqila cidda maamulaysa talada dalka iyagoona mararka qaar qadiyadda u hooyinaya magaca qabiil maadaama mid ka mid ah darafyadu aysan doonayn in ay shacabka ka soo qaybgeliyaan xukunka dalka ayna dan u arkeen in uu ku koobnaado awood militari taasoo keentay in ay sii xoogeysatay isfahamdarrada ka dhexaysa labada dhinac midda saddexaad waa fashilka joogtada ah ee ku imaanaya wadahadal walba oo la doonaya in lagu soo afmeero xiisadda heshiisyadii ka kala dhacay jidda iyo london may laba kun saddex iyo labaatan iyo abriil laba kun shan iyo labaatan kuwaasoo la doonayay in lagu soo afmeero xiisaddan r s f iyo milatariga ayaa labada darafba waxay jibiyeen heshiiskii xabad joojineed shirarkaas wixii la isku soo afgartayna waxay muddo kooban kadib isku beddeleen halbacaad lagu lisay iyadoo xiisaddu ay halkeeda kasii karaar qaadatay iyadoo dowladihii darafyada kala taageerayana ay halkooda kasii wadeen dacmintii ay wadeen qodobka afraad waa dhiigbaxa ku socda shacabka iyo in mar weliba ay soo baxayaan kooxad doonaya argudasho oo kasoo horjeeda in xiisaddu ay sidan kusoo afmeeranto iyagoo uu gaaray khasaaraha intan la eg in ka badan soddon milyan oo qof ayay warbixintu sheegaysaa in waqti xaadirkan ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah saamaynta caalamiga ah iyo faafitaanka xiisaddan ay ku faaftay dalalka deriska ah waa qodobka shanaad ee ugu dambeeya ee ay warbixintu sheegaysa in qayb ay ka tahay waxyaabaha uu u soo afmeermi la'yahay dagaalka suudaan ee soo bilowday abriil waxa uu dagaalku ku fiday dalalka sida koonfurta suudaan etoobiya iyo jaad iyadoona malaayiin qaxooti ah warbaahintu ay mar weliba kasoo tabinaysay in halkaas ay ku sugan yihiin weliba iyagoo marxaladoodu ay tahay mid liidata tani iyaduna waxay keentay in faragelinta dalkan ay xoogaysato islamarkaana riboodyada kala duwan ee ay gudbinayaan shacabka suudaaniyiinta ah ee dalka dibaddiisa aaday ay sababeen in qadiyaddu ay noqoto mid dab uu kusii shidmo oo heer caalami isku sii beddesha marba marka ka dambeysa iiraan oo doonaysa in dhulka sahaynada ay ka yagleesho shabakad sirdoon iyo warbixin xasaasi ah oo uu daha ka soo rogay wargeyska ka soo baxa dalka ingiriiska ee the guardian majalada qoraalkeeda ayaa lagu daahrogayaa qorshayaal sirdoon oo ay dowladda iiraan ku doonayso in ay ku abuurto shabakad basaasnimo taasoo ka howlgeli doonta gudaha deegaanada yuhuudda waana mid si toos ah uga qayb qaadan doonta dagaal hoosaadka ka dhex socda labada dhinac warbixintu waxay muujinaysaa in tan iyo markii weeraradii ugu horreeyey ay dhex mareen iiraan iyo maamulka gumeystaha yuhuudda ay isa soo tarayeen eedeymo loo jeedinayo dad israa'iiliyiin ah oo lala xiriirinayay in ay la shaqeeyaan sirdoonka iiraan ilaa soddon qof ayaa lagu soo warramayaa in maamulka gumeystaha yuhuudda uu ku soo oogay dacwad la xiriirta basaasnimo iiraan ayaana basaasiintan ku shaqaalaysiisay sida warbixintu ay sheegayso in ugu horrayntii ay qaab fariin ah kula xiriirtay kadibna haddii ay aqbaleen ay si toos ah u shaqaalaysiisay iyagoona si tartiib tartiib ah loogu diraya marba marka ka dambeysa howlo culus waxyaabihii loo diray waxaa ka mid ah ayay warbixintu leedahay howlgalla halistooda ay ku gadaaman tahay sida in sawirro ay ka soo qaadaan saldhigyada militari ee maamulka gumeystaha yuhuudda iyo in baaritaanno iyo dabagal ay ku sameeyaan goobaha xasaasiga ah ee ku yaalay xaruntii cilmi baarista wisman ee ku burburtay dagaalkii labiyo tobanka maalmood socday waxyaabaha sidoo kale ay iiraan u dirtay raggan basaasiinta ah waxaa ka mid ah raadinta shakhsiyaad muhiim u ahaa si loo bartilmaameedsado warbixinta wargeyska oo sii socota ayaa tusaale u soo qaadanaysa mid ka mid ah eedeysanayaasha ay maamulka gumeystuhu yuhuudda ku soo oogeen dacwad la xiriirtay inuu la shaqeeya sirdoonka iiraan waxay xoguhu leeyihiin waxaa ninkan loo diray in baaritaan uu ku sameeyo qalab milatari oo yiilay mid ka mid ah goobaha xasaasiga ah ee ciidanka gumeystaha yuhuudda isagoona loo ballanqaaday abaalmarin gaaraysay ilaa kun dollar haddii uu shaqadu u guto sida ay tahay inkastoo qalabkaas uu waayey haddana waxa uu bilaabay in uu qaato shaqooyin kale oo halis ah waxaana ka mid ahaa in uu faafiyo qoraale liddi ku ahaa benyamin netanyahu weliba isagoo ku sugan deegaanada yuhuudda iyo in sawiro xasaasi ah uu ka soo qaado goobaha ciidanku ay kaga sugan yihiin dekedda xayfa iyo saldhigga ciidan ee halkaasi ku yaala warbixinta oo sii socota ayaa sheegaysa in iiraan raggan marka ugu horreysa ay kala xiriirayso barta telegram oo ah bar inta badan dabagalkeedu uu adag yahay markii la shaqaalaysiiye xubnahan israa'iiliyiinta ah ayaana warbixintu sheegaysaa in lacagahooda loogu diro qaab dijitaal ah sida baybal iyo criptocurrency iyadoo iiraan sida warbixintu ay muujinaysa hadda sidaa ugu dhex xoogeysatay maamulka gumeystaha yuhuudda ayay mar kale waqti xaadirkan qorsheynaysaa in sahaynada ay ka dhex yegleesho shabakad isku xiran oo basaasiin ah kuwaasoo dhan weliba kaga qayb qaata loolanada u dhexeeya labada dhinac waa tehraan iyo talaabiibe guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan uga baxaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen qodobo kala duwan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور المدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay gobolka texas ay ku dhufteen daadad aadu xoogan oo geystay khasaare xoogan rabab mihigaan ah oo dabaylo wata ayaa lasoo warinayaa inay halkaasi ka da'een iyadoo sidoo kale daadadku ay ahaayeen kuwo aadu xoogan oo khasaare u geystay dhul gaaraya boqolaal kilomitir maamulayaasha gobolka waxa ay sheegeen inta la xaqiijiyey ay dhinteen in ka badan boqol ruux halka tobannaan kale lagu la'yahay nolol iyo geeri sidoo kale ilaa toddoba iyo labaatan ruux ayaa lasoo warinayaa in la waaye iyagana kuwaasoo ka mid ahaa kooxaha gurmadka degdega ah biyaha webiyada fatahay ayaana lasoo warinayaa in afartan iyo shan daqiiqa gudahood ay ku kordheen ilaa siddeed mitir hay-adda saadaasha maraykanka waxay dhankeeda sheegaysaa in laga yaabo in roobabka mahiigaanka ah iyo fatahaduhu ay sii socdaan islamarkaana ay gaaraan gobollo kale in ka badan kun toddoba boqol iyo konton ruux ayaa lasoo warinayaa inay ka qayb qaadanayaan howlaha gurmadka degdega ah inkastoo xukuumadda washington oo ay sheegayso inaysan ku filnayn oo ay musiibadu intaa ka sii weyn tahay dhankiisa madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump oo dhacdooyinkan ka hadlaya waxa uu sheegay inay tahay musiibadii ugu weyneyd ee qarnigaani soo marta isagoo xaalad deg deg ah ku dhawaaqay wuxuuna sidoo kale maamulayaasha gobollada uu faray inay heegan galaan iyadoo afhayeen u hadashay aqalka cad ee eedeen u jeedisay hay-adda musiibooyinka maraykanka oo ay sheegtay inay yaraynayso khataraha la filan karo dalka maraykanka ayaa caan ku ah duufaanada wax buriburiya daadadka iyo sidoo kale fatahaadaha taas oo ah cadaabu allaah u soo diray bulshooyinka gaalada ah ee dulmiga iyo xasuuqa ku haya dadka abriyada ah waana sababta maanta maraykanka ka dhigtay dalka ugu badan ee ay ka dhacaan musiibooyinka iyadoo ay soo xigaan waddamada dhaca qaaradda yurub oo iyagana wakhti xaadirkan la daalaadhacaya gubashooyin xogan iyo cimilada heerkulkeedu sareeyo
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag maxaan ka naqaanaa dalalka ugu badan qaaradda afrika ee soo saara almaasta maxayse tahay sababta dhiigga ugu badan ay ugu daadato soo saarista maadadaasi qaaliga ah ku soo dhowaada warbixin arrinkaa ku aadan iyo walaalkeen xaaris cabduqaadir dhaymanka ama almaaska waa dhagax qaali ah oo sababay dhiigdaadin iyo dhibaatooyin badan marka laga hadlayo taariikhda dholalka ugu badan ee laga soo saaro oo ku yaal qaaradda afrika ka hor intaynan u gudagelin xaqiiqooyinka qarsoon ee almaaska waxayna xusan mudan in dhagaxan uu astaan u yahay quruxda iyo dhaldhalaalka hodantinimada xiisaha aan dhammaadka lahayn iyo sidoo kale soo jiidashada indhaha caalamka waxaa lagu arkaa suuqyada adduunka isagoo ku xardhan faraantiyada qaaliga ah kuwaasoo quruxdooda iyo qiimahooda uu qeyb weyn ka qaato sidoo kale waxaa lagu qurxiyaa kaydadka la xidhiira maalgashiyada iyo xitaa hadiyadaha qiimaha badan laakiin dhab ahaantii dhagaxan dhaldhalaalaya waxa uu leeyahay taariikh madow oo dhiig iyo dhibaatooyin ku salaysan ugu horeyn taariikhda fog ee almaaska marka laga hadlayo dhaymanku waxa uu muddo aan dhoweyn oo lagu qiyaaso balaayiin sano ka hor uu ka samaysmay gudaha dhulka hoostiisa waxaana uu dusha sare usoo baxa qiyaastii saddex boqol ilaa afar boqol milyan oo sano ka hor taasoo keentay in maanta laga helo meelo kooban oo adduunka ka mid ah gaar ahaan qaaradda afrika afrika ayaa ah meesha ugu badan ee laga helo dhagaxa dhaymanka ama almaaska rabbaaniga waxaana ay noqotay goob ay isugu yimaadaan shirkado waaweyn oo dhanka macdanta ah sida shirkadda rio tinto hase ahaatee ilaha qaniga ee dhagaxan ayaa sidoo kale sababay burbur ballaaran dilal iyo dhibaatooyin bani-aadinimo waddamo badan oo afrikaan ah sida siraleon afrikada dhexe angola iyo zimbabwe ayaa loo adeegsaday maadada almaaska sida qalab dagaal waxaan ujeedku ahaa in lagu maalgeliyo kooxo hubaysan loo huriyo dagaalo sokeeye sidoo kalena loo xasuuqo dad rayid ah waxaa taariikhda ku diiwaansan in carruur la adeegsaday dadna lagu shaqaaleysiiyey si qasab ah halka qaar kalena jir ahaan loo naafiyey waxaa si gaara xusid mudan colaadihii siraleon ee socday ilaa labada kun iyo kowdii kuwaasoo lagu tilmaamo mid ka mid ah musiibooyinkii ugu darnaa taariikhda afrika kumanaan dad rayid ah ayaa lagu qasbay inay si dullinimaha ay uga shaqeeyaan macdanta iyagoo lagula kacay jirdil iyo gacan ka daris si argagaxo iyo cabsi loogu beero mid ka mid ah hababka ugu naxdinta badan ee lagula dhaqmi jiray ayaa ahayd in dad kala weydiiyo su-aal ah ma waxaad rabtaa gacmo gaagaaban mise gacmo dhaadheer taasoo loola jeeday in midkood gacanta laga jaro ama cududda oo dhan laga gooyo marka dhagaxan almaaska lagu arko suuqyada maraykanka ama yurub gaar ahaan faraantiyada iyo waxaa la midka ah waxaa la hilmaamaa in dad badan oo ku naafoobay aysan xitaa lahayn far ay ku xortaan faraantiga sababo ku aadan jirdilka loogu geysanayo dalalkooda sida uu sheegay cilmi baare maraykan ah oo lagu magacaabo daniel russo almaasku wuxuu dadka qaar u yahay calaamad jecel balse dad kale markii loo eego waa calaamad iyo astaan xusuus u ah nacayb xanuun iyo cabsi ururo sheegtay inay u doodan xuquuqda aadanaha sida brilliant earth ayaa sheegaya in ilaa saddex dhibic toddoba milyan oo qof ay ku dhinteen dagaalo iyo rabshado la xidhiira almaaska ama dhaymanka tobanaan sano oo lasoo dhaafay iyadoona ururkan uu intaa ku daray in dhagaxan dhalaalaya uu noqon karo sabab ay dad badani u lumiyaan noloshooda jirkooda iyo sharafkooda maamulka yuhuudda oo galaangal qarsoon ku leh gudaha qaaradda afrika marka laga hadlayo boobka iyo dhibaatooyinka waxaa dhanka kale uu kayaankan yahay midka ugu badan dunida ee dhuufiya almaaska la sifeeyey sanadkii labada kun afar labaatankii dhaymanka uu dhuufiyey maamulka yuhuudda ee qaybta ka ah macdanta uu ka soo daldasho afrika waxaa qiimo ahaan lagu qiyaasay lix boqol soddon iyo afar dhibic sagaal milyan oo dollar sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee shiinaha maamulka sahyooniga ah ayaa dhaqaale ka sameeya almaaska afrika isagoo ka faa'iidaysanaya iskaashiyo militari iyo kuwo dhaqaale oo uu la samaystay qaar ka mid ah waddamada afrika si uu u helo xuquuq gaar ah oo ku saabsan iibsiga almaaska kuwaasoo uu ku helayo qiimo aad u jaban tani waxay u ogolaatay shirkado badan oo kuwa yuhuudda ah kuwaasoo badankooda xiriir dhowla leh militariga maamulkaasi inay helaan rukhsado iyo heshiisyo gaar ah oo ay kusoo dhoofinayaan hub iyagoo ku bedelanaya xaddi aad u badan oo dhagaxa qaaliga ah sida lagu xusay warbixinno kala duwan shirkado laga leeyahay gudaha maamulka yuhuudda ayaa si toosa uga helay almaaska waddamo ay dagaalo sokeeye ka socdeen waa iyagoo adeegsanaya xaalado dhaqaale iyo mid militari waxayna helayaan dhagaxa dhaymanka kaas oo wasiilo aad u falxun loo mariyey soo saaristiisa tusaale ahaan waxaa la rumaysan yahay in yuhuudda ay kooxo iyo dowlado afrikaana usoo dirtay hub qalab militari iyo taageero farsamo taas beddelkeedna ay ka heleen xaddi aad u badan oo almaas dabiici ah islamarkaana laga cashuurin inta badanna loo waarido suuqyada yurub iyo ameerika iyadoo halkaas dib u habeen lagu samaynayo lagana soo saarayo maadooyin kala duwan oo qaali ah ganacsigan waxa uu yuhuudda ka dhigay mid leh warshad almaas oo si weyn u kobciysay sannado badan oo lasoo dhaafay taas oo hadda ka mid a tiirarka dhaqaale ee jiritaanka maamulkaas sahyuniga sanadkii labada kun iyo sagaalka guddi ka tirsan qaramada midoobey ayaa si cad u eedeeyey nidaamka sahyuuniga iyagoo ku tuhmay in si sharci darro ay ugu soo dhafsatay almaaska waddamo ay ka mid yihiin siraleon iyo ivory coast oo labaduba caan ku ahaa dagaalada lagu maalgeliyey almaaska dhiig badan uu ku daatay waxaa laga yaabaa in dad badan aysan ogeen in dhagaxan qaaliga ah inta badan uu ka yimaado hal meel oo gaar ah taas oo ah qaaradda afrika afrika waxa ay haysataa keedaadka ugu weyn ee almaaska dabiiciga ah sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday mareegta minin dot com waxaa qaaradda afrika ka soo baxa qiyaastii kow iyo konton boqolkiiba tirada guud ee almaaska laga soo saaro caalamka haddii si kale loo dhigana waxaa afrika ay soo saarta lixdan iyo lix boqolkiiba qiimaha guud ee almaaska suuqyada caalamka tani waxay ka dhigan tahay in almaaska laba kasta oo ka mid ah mid uu ka imaan karo afrika mar kale ego qiimaha tan iyo kun sideed boqol iyo toddobaatankii qaybta ugu badan ee almaaska ugu tayada sarreeya waxaa laga soo saarayay afrika sida ay qortay mareegta futura saynis ee faransiiska dalalka sida gaarka ugu caanbaxay soo saaridda almaaska ee afrika waxa ay kaliyihiin botswana koonfur afrika angola iyo koongada dimuqraadiga dalalkan ee si isdabajoog ah looga soo saaro almaas tayo sare leh oo gaara suuqyada yurub ameerika iyo aasiya
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag guud ahaan intaasaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فاحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى